wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiga isnaa magaalada jowhar toddobaadkii baahadahan oo kale ayaad dhegaysataan barnaamijka waxaanu kusoo qaadan doonaa xaflad lagu dhiirigelinaya arday dhammaysatay kuliyadda beeraha ee u diyaargarow barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdixuseen dhankii farsamadana waa injineer saki munaasabadan ayaa ahayd mid lagu dhiirigelinaya arday dhammaysatay kuliyadda beeraha kuwaas oo wax ka bartay jaamacadda zamzam farceeda jowhar waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socota wasaaradaha beeraha waxbarashada iyo weliba maamulka degmada jowhar waalidiin maamulayaasha iskuullada iyo marti sharaf kale ugu horeyn maamulaha jaamacadda zamzam ayaa daafuray munaasabadda sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan maamulka degmada ugu horeeya gudoomiye cusmaan sidoo kale dhammaan maamulka gobolka iyo marti sharaf kala duwan waalidiinta madaxda ka socota hay-adaha macalimiinta iyo jaamacadaha iskuullada dhammaan xubnaha kala duwan oo halkan ku sugan iyo madaxdaba waalidiinta ardayda qalinjibiyaasha iyo marti sharaf kalentood dhammaan waxaa idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin weyn waxay noo tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan xaflad qalinjibin amba qalinbedelasho arday ka qalinjibinayso jaamacadda zamzam faraca jowhar oo ah dufcaddii labaad oo beeraha oo ah dad waqti badan iyo juhdi lasoo geliyey maantana la joogo maalintoodii oo ah maalin aad iyo aad u qiimo badan waxaan maxaa ay noo tahay maanta maalin sharafeed oo ah maalin taariikh u ah jaamacadda zamzam faraca jowhar maanto ay tahay maalmo xusid mudan oo loogu talagala ardaydii inaan la qaybsanno farxaddoodii maalintoodii ay tahay maalintii graduationkoodii maanta xafladda insha allah waxay noqon doontaa bilowgeeda ilaa insha allah furitaankeedaba waa inoo bilaabi doontaa insha allah xafladda waxaan soo dhaweynayaa dhammaan martida waxaan leeyahaa mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawaada hagag markana ardayda waalidiintii marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka jaamacadda zamzam waxaan u mahad celinayaa maamulka jaamacadda oo juhdi badan geliyey juhdi badan ku bixiyey sidii ay u qabsoomi lahayd xafladdan quruxda badan lah intii aan jaamacadda intii aan jaamacadda joognay waxa aan kororsanay aqoon xirfad aqoon iyo xirfad taas oo wax badan ka bedashay nolosheenna iyo hafikirkeennaba waxbarashada manhajka jaamacadda waxaa barbar socday tababaro iyo siminaarooyin oo loo asteeyey inaan ka helno xirfad iyo fahan qoto dheer cilmiga aan baranaynay aniga oo ku hadlayo magaca qalinjibiyayaasha waxaan hortiina ugu mahad celinayaa dhammaan maamulka jaamacadda macallimiinta iyo waalidiinta kaalintooda wax ku oolka ah oo aysan suurtagal ahayn la-aantood inaan guushaannu maanta gaarno
marka hore qof kasta magaciisa iyo maamuuskiisa oo halkan fadhiya ayaan ku salaamaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantaa kadib waxaa sharaf inoo ah ama ii ah inaan ku soo inaan ka soo qayb galo inaan ka soo qayb galo xafladda labaad ee qalinjibinta caruurtayda tii ugu yareed been xaaraan waay waa ay farax gelinaysaa caruurta aan dhala tii ugu yareed ayaa qalinjibintan ka mid ah waxaan leeyahay hambalya hambalya hambalya inta ka qalin jibisay dafcadda labaad jaamacaddan beeraha hambalya hambalya ayaan leeyahay marka ugu dambeysa waxaan u mahad celinayaa macallimiintii ee, tacabka faraha badan soo geliyey ee kheyr allaha siiya macallimiintu laba ayay u kala baxaan midna waa dhalay midna wax buu baray labadooda haddii laisgarab dhigo waxaan horreysiinaa aniga ninka wax baray sidaas darteed macallimiintu kheyr allaha siiya ayaan leehay ee, caruurta wax noo soo bartay ee, waana ku mahadsan yihiin macallin qaymihiisa halkan kuma soo koobi karo Eh, waa la weyneeyey ilaahaa weyneeyey shareecadaa weyneysay Eh, waxaan leeyahay macallimiinta awal waxaa ugu horeysana malaynaya waa badan yihiin haddee buqaariyaa ugu horeeya macallin marka waxaan leeyahay adinkana buqaariyaalkii magaalada jowhar ayaad aheedeen ee caruurta noo soo barbaariyey waxaan noo soo baray sidaa darteed eh, waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin ee hambalya hambalya
halkan waxaan soo istaagay inaan eh, maxaa la yihahdaa u hambaliyeeyo ardada maanta qalin jibinaysa oo ka qalin jibinaysa fikrada beeraha jaamacadda zamzam oo ah maxaa la dhahaa dufcadii labaad ay ka qalin jibisaa maxaa la dhahaa jaamacadda zamzam gaar ahaan kuliyadda beeraha markii labaad caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar farceeda jaamacadda zamzam waxaan kaloo bogaadinayaa jaamacadda zamzam maamulkeeda macallimiinteeda guud ahaan ee, hawsha ay halkan ka hayaan oo ah maxaa lahaa dadka inay baraan maxaa la yidhaahdaa kana hirgeliyeen magaalada jowhar iyo dhammaan maxaa la yidhaahdaa sida lasoo sheegay maxaa la baydhabo iyo muqdisho faracdii kulliya jaamacadda samsam oo ah jaamacadda kaliya oo maxaa la yidhaahdaa xil iska saartay inay maxaa la yidhaahdaa hirgeliyaan kuliyadda beeraha weliba si tay leh aad ayaan ugu mahad celinaa runtii ee, aniga waxaan ka mid ahaa bahda waxbarashada muddo dhowr sano ah ayaan maxaa la yidhahdaa ka shaqaynaya jaamacadaha macallimiintii ugu horreeyey oo laga furay- lagu furay maxaa la sanadka labada kun iyo afar iyo tobankii jaamacadaha laga yeelay degmada jowhar ayaan ka mid ahaa ka horna waxaan kasoo shaqaynaya jaamacada macallinka soo ahaa maanta waxaa sharaf ii ah inaan maxaa la yidhahdaa halkan aan soo istaago aana arko wejiyo badan oo qurux badan oo ah arday ka qalin jibinaysa jaamacadda zamzam sidaan ogsoonahay gobolka jaamacaduhu way ku yar yihiin laakiin hadda jaamacado fiican ayaa ku yaalo tayale oo ugu horeysa jaamacadda zamzam zamzam waxay ku mahadsan tahay dadaalkeeda qiimaha badan oo iskugu jirta maxaa la sidaanka arkaya buugga ay halkan soo dhigeen ee, inay leeyihiin xarun oo post graduate oo ka sarreysay maxaa la under graduate-ka jaamacadda iyo maxaa la yidhahdaa research center marka waxaan eh, maxaa la lahaa eh, wasaaradda waxbarashada eh, mas-uuliyiinta nagala joogtay wasaaradda beeraha eh, maxaa la yidhaahdaa ka codsanaynaa in jaamacadda zamzam iyo jaamacadaha dalkan ku yaala inay taageeraan Eh, sidaan ogsoonahay degmada balcad waxaa laga furay iskuul lagu barto beeraha oo iskuul kuwa weyn gobolada soomaaliya ah runtii waxaa gacanta ku haysa umalaya wasaaradda halkan nala jooga inay maxaa la shaqeeyaan jaamacadaha halkan jooga adduunka hadda jira waxaa waa private sectorka ayaa xoog badan iyo dowladnimada laakiin waxa la yidhahda private public partnership aa jira laakiin markii dhaqaalaha iyo waxaas lagu fiiriyo waayo laakiin waxbarashadu tayadeedu iyo maxaa la lahaa waxay ku xiran tahay in la sameeyo cilmibaarisyo badan oo la xiriira maxaa la lahaa fiildada laga baranaya halkan Ee, beerahana waa fildiyada ugu muhiimsan markii loo eego labadan gobol oo hirshabelle isku yidhaahdo oo ah laba gobol oo beeraha qani ku ah sidaa aawadeed ee, waxaa khudbada u hambeynayaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda beeraha dowladgoboleedka hirshabelle mas-uuliyiinta nagala joogta halkan waxaan soo istaagay inaan bogaadiyo hambaliyo ardayda waa mahadsantihiin waa tahay qeybihii dambe ee barnaamijka aynu isla soo gaarna markaana mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hambalyo u diray dhammaan ardayda dhammaysatay kuliyadda beeraha ee jaamacadda zamzam waxaan aada ugu faraxsannahay maanta inaan hortiinna amba farxaddiinna idinla qaybsanno annagoo ku kalsoon waxa aad barateen iyo goobta aad ku barateen maxaa yeelay waxaa dhici jiray ardayga asagoo jowhar ka baxa dugsi sare inuu aado muqdisho markaasuu dad kale amba famil kale uu kor saarnaado laakiin maanta waxaa ilaahay mahadiyeenaya jaamacadihii ay jowhar noo yimaadeen maantana aan taagannahay dufcaddii labaad ee jaamacadda zamzam university qalijibinteedii waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo xaqiiqdii waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallimiinta iyo waalidiintii aadka ugu soo dhawan adeegay inaad maanta heerkan gaartaan iyo idinka oo samaysaan dadaalkii uu qiimaha badnaa ee qof naftiisa uu ku samayn lahaa marka waxaan leeyahay ma dhammaato waxbarashada waxbarashada ku sii wada waa intaasoo kula sii sikartaan hadda haddaa baaj maraysaa master diyaariya haddaa master diyaarisaana insha allah b h d aad diyaari doontaan annaga ka maamul ahaan kolley iyo kolley waxaan aad iyo aad culeyska u saari doonaa inaan hamigiina uusan jabin hadduu ilaahay yidhaahda jaamacaddan iyo jaamacadaha ka dhirsan jowharba ardada kasoo qalinjigiisa waxaan siin doonaa fursadaha ugu qiimaha badan leh ee markaas ee markii hore ay waayi jireen waxaana ku dadaali doonaa inaan codkiina meel dheer aan gaarsiino aan gaarsiino madaxda inaga sarreeya si aad u heshiin dhiirigelintii iyo waxbarashadii aad soo bartay sida aad ugu sii dhiiritaan annagana waxaan ku dadaali doonaa inaad si yacni shaqo ah ku heshaan amba qof walba cilmigu u bartay oo ummadda uu faa'iideeyo intaasaan ku dadaali doonaa hadduu ilaa yiraa waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo dufcadda labaad ee ee jaamacadda salaamu calaykum macallimiinta waalidiinta ku soo dadaashay ama sabab u ahaa in ilmahan wax bartaan ardayda maanta qalinjibinta u jooga ama magaciisii qalin bedelanaayo waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin waxaan idin leeyahay macal ardayda iyo saxaafadda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore waxaan farxad ii ah inaan idinkala soo qayb galno aniga iyo ku-xigeynadayga iyo golaha deegaanka xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh ee ka dhacayso magaalada jowhar farxad gaaray noo tahay degmada jowhar oo intaan arday ah uu qalan jibinayso haddana beeraha beer ahaan aniga gaaray ii tahay oo waxaan ahay qof kasoo baxbaa kasoo baxay waxbarashada beeraha waxaan joogi jiray mashruuca bariiska baaro weyne waxaan joogi jiray mashruuca tijaawada ee baarey ilaa iyo dowladdii dhexe ay ka tagtana waxaan ku sugnaay wasaaradda beeraha waxaan rabaa waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda qalan jibinayso iyo jaamacadda zamzam wasaaradda waxbarashada waa mahadsantihiin hambalyo hambalyo mar kale ugu horeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha ahna kusimaha gudoomiyaha gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka gudoomiyaha golaha deegaanka caasimadda hirshabeelle dhammaan marti sharafta qaybaheeda kala duwan tiimka ka socdo wasaaradda waxbarashada ahna macallimiin ka tirsan jaamacadda zamzam madaxa jaamacadda zamzam ee jowhar waalidiinta ardayda qalin jebinayso iyo ardayda dhigato jaamacadda zamzam dhammaantiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halmaami hadalku ma jirto inkastoo ay waalidiinta qayb ka yihiin laakiin waxaa jooga ayagana maamulayaasha iskuullada runtii farxad ayay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno xaflad la taga tan ugu qaalisan oo ah maanta ardaydan quruxda badan la xafladda ay ku qalin bedelanayaan ugana qalin bedelanayaan qaybta koowaad ee tacliinta sare runtii waxaan uga mahadcelinaynaa jaamacadda zamzam faraceeda jowhar oo runtii aad u jeedaan tirada ay soo saaraan ay yar yihiin laakiin tayada ay soo saaraan ay aada u badan yihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliya saaxiibkay mahad oo runtii nin ka shaqeeyo arrimaha bulshada iyo horumarka hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan jowhar ahna nin khabiir ku ah fildigan beeraha runtii beeraha markii la yidhaaho soomaaliya waa wax soo saarka ugu badan meesha laga soo saaro waa beeraha hadday noqo laheeday xoolaha nool iyo dalaga gaar ahaan degmada hadda aan joogno waxay caan ku aheeday soo saarka mooska liinta cambaha iyo khudradaha kala duwan waxay aheeday markii la dhihi jiray adduun jowharka joog aakhirana jannatulfirdowso waxa ay ku caan baxda waxay aheed wax soo saarkii bariiska iyo dalagyadii kala duwnaayey maanta dadka looga fadhiyo inay wax ka bedelaan waa dadka maanta na hor fadhiyo oo maanta qalin bedelanayo Eh, waxaan rabnaa waxbarashada aad soo barateen inaad uga faa'iidaysaan bulshada cunugii halkan ka hadlaya wuxuu dhahay dadkii wax soo bartaa waxba ku dheefine aniga maxaa wax ka baranaa waxay ku xiran tahay qofka shakhsiyaddeeda iyo sida bulshada ay uga dhex gasho yar waxaa jira hadda soo saaro malab wuxuu ka soo baxay isla jaamacaddan uu ka soo baxay Eh, keliya ma dhihin hay-ad caalamiya wax ka raadinaa ma dhihin ganacsi kalaa samaynaa xirfadiisuu kaga faa'iidaystay jowhar beeraha baahiyo badan ay u qabtaa mooska waxaa noogala keenaa annagoo haysana dhulkan baaxadda weyn gobollo kalea noogala keenaa dalagyada qaarkood halkii annagu aan dhoofi lahayn waa noola soo dhoofiyaa annagoo haysanno dhulkii annagoo haysanno biyihii inkastoo aan ognahay caqabad dhanka marketinka in haysto suuqgeyn aan haysan laakiin waa ka baxaynaa ayadana haddaan wax soo saar helno waddankeynana wuxuu u baahan yahay maanta waa wax soo saar uma baahno runtii wax kale waxaan isku dilayno isku dhibaataynayno waa baahida jirto haddii baahida laga baxana waxaa la helayaa amni ilaan qof baahan in la dilana ma rabto inuu wax dilana ma rabiyo laakiin qofku hadduu u baahan yahay cid kaa celin karta hawa yaraatee ma jirto waxaa la isku dilaya marka waa baahida waxa looga bixi karana waa ardaydan qiimaha badan leh ee halkan fadhida iyo kuwa kale soo socdo waxayna safiiro iyo tusaale u yihiin ardayda waddada ku soo jirto anigu waxaan soo ahay agaasimihii wasaaradda beeraha wasiir ku-xigeenka la soo shaqaynay filligayguna waa beeraha oo waxaan ka soo baxay agriculture Eh, waxaan ku faraxsanahay inkastoo jaamacaddii aan ku soo qaatay oo aan nasiib u helin muqdisho waxaan ku faraxsanaa macallimiintii iskuulka macalliniga ahay inay halkan joogaan ustaad eh, khayr allaha siiye faysal aadan kugu mahadcelinaa runtii sharafay ii tahay inaan halkan fadhido maanta Eh, nasiib gaar aad leedihiin gurigiinada wax ku barateen idinkoo canjeerada saaka soo cuno ayaad waxa waaye galaaska xaadirtaan ama gurigaad u doonataan break annagu halka xabe sambuuska ayaan kala qaybsan jirnay sababta oo gurina nooma dhoweyn hooyo canjeerada dhaqsi noo buubsiisana lama joogine waxaa waaye ciidaan ku jilnaynay marka runtii waxay noo tahay farxad inaan la qaybsanno inaad ku barataan caasimadda hirshabeelle waxbarashadiina qaybta koowaad jaamacadda zamzamna waxaan ka codsanaynaa inay qaybta labaadee yacni mastarka ay soo kordhiyaan anigu nafteyda qaybaan ka noqon doonaa insha allah ka wasaarad ahaan jaamacaddu si fiican bay noola shaqaysaa minxoynayna siisaa sanad kasta toban ardayna siisaa waxaan uga faa'iideynaa ardayda danyarta ee ku nool degmada jowhar iyo gaar ahaan hirshabelle oo dhan yani cid kaste u baahan sanadkan aa ugu dambeeyey tobankii arday ugu dambeeyey sanadkan afar iyo toban arday ahaayeen sorry waa ogeyna waa naga aqbaleen shuruud la-aanayna nooga aqbaleen aaday ugu mahadsan yihiin jaamacaddu waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu tuunka weyn waddanka soomaaliya runtii waan uga mahad celinaynaa inay ku caan baxeen soo saarka dad taya leh gaar ahaan wax soo saarka waddanka inay xoojiyaan annaguna ka wasaarad ahaan midxooyinka aan bixinno qaybaha mastarka ah waan ku taageeraynaa ardayda hadda soo qalin jebisay waddamo badana hadda noo dhiman waddanka masar ayaa hadda mastar siddeed iyo toban qofoodoo la keenay dad badan oo reer hirshabelle ka faa'iidaystay waddamo badanaa noo dhiman hadda sida china indiya rushia iyo waddamo noocaasa waxayna siiyaan master cid kasta ah ee diyaar u ahna waxaan diyaar unaa inaan ka- kaga faa'iidayno aad iyo aad aad mahadsantihiin waxaan idin leeyahaa hambaliyo hambaliyo hambaliyo aad aad mahadsantihiin
maanta farxad ayay noo tahay waxaa nasiib u yeeshay markii labaad ee jaamacaddan ay ka qalin jebinayaan ama ay ka qalin bedesha- bedelinayaan ardaydii labaad ee soo barata arrimaha beeraha waxaan leeyahay waa arrin farxad leh waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo runtii waxbarashadu aqoontu aqoon aqoon la'aan waa iftiin la'aan aqoontu waa xoog Ee, deegaanadan hirshabeelle ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxay aada ugu baahnaayeen dhallinyaro wax soo baratay oo gabdho iyo wiilala hadday noqon lahayd caafimaadkii hadday noqon lahayd beerihii ee, hadday noqon lahayd qaybaha kala duwan injineeri runtii ee, beeruhuna ahmiyad gaara ayay leeyihiin aadaan ugu faraxsannahay Ee, qoradii hadda rawaayadda halkan ka dhigaysa ardaygii dhehayay ee, ee, kuwii hore wax soo bartay aan waxba tarin waxaan leeyahay kuwii wax soo bartay naftoodana waxay u taraysaa deegaanka hirshabellena waxbay u tarayaan waan la garab istaagi doonaa insha allah waxaa laga rabaa dhallinyarada wax soo baratay annaga da waktigeenna waa yeelannahay fariin gaara ayaa ayagu laga rabaa horumar sida loo helo waxbarasho loo helo amni ayuu ku xihan tahay inaad ka shaqaysaan in deegaanada hirshabelle guud ahaan amni helaan wanaag laga shaqeeya mid sidaasaa shaqana lagu heli karaa horumar lagu gaari karaa mar labaad iyo war saddexaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo
guud ahaan intaasi ayaan kusoo gebagabeynaya barnaamijka waxbarashada raadiah isna ee magaalada jowhar oo aan toddobaadka aan ugu hadlaynay munaasabad lagu dhiirigelinaya arday dhammaysatay kuliyadda beeraha ee jaamacadda zamzam farceeda magaalada jowhar inta uu socday barnaamijka waxaana socodsiinaysa anigoo asaare cabdi xuseen dhankii farsamaduna injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan midciinkiisa sida iyo macnaa allah
Thank you.